mustafa cagjar oo ah hogaamiyaha maamulka ee dowladda xabashida itoobiya ka dhistay dhulka soomaali galbeed ayaa waxa uu beeniyey in maleeshiyaadka liubolis ay dad shacab ah ku xasuuqeen deegaanka dacwaley ee ay gumaysato itoobiya waxa uu tilmaamay inaysan jirin hal qof oo rayid ah oo ay maleeshiyaadkooda ku dileen deegaankaas iyadoo muuqaallo lasoo duubay lagu arkay tobannaan ruux oo rayid ah oo ay laayeen ciidanka liubolis haddaba waa kan mustafa cagjar oo beeninaya in maleeshiyaadkooda ay dileen dadka rayidka ah arrinta dacawaley dadka shidaya qaar ka mid waxaan aaminsanaya inay yihiin kuwa aan ka hadlay ee urrada ah ee weli aan ka bogsanin dhibaatooyinkii waagaa dhacay waxaa hadda aad looga hadlayey xansuuq baa ka dhacay meesha waxaa kaloo laga hadlayey ciidankii liyo booliska waa xansuuqna waan ka adkaanay labada arrimoodna midun bay noqonaysaa marka haddii booliskii la xansuuqay maxaa loo xansuuqay oo loo laayeen bay noqon hadday iyagu xansuuqeenna ciddii xansuuqeen ee maatida ah yaynu baariyon wada ogaan doonnaa waxaan ku kalsoonahay hal hal qof oo maati ah oo hubaysane ciidanka la dagaalami aan ahayn halkaa inan kaga dhicin inan kaga dhicin waan ognahay waan la soconaa si kastaba ahaatee colaadda laftigeedaaba dhibaata hooyada ka barakacda meel ee xitaa dib u baxda ee dhibaatay ku tahay xukuumaddan waxay qaaday tallaabooyin dhowaan ayay ahayd markii dad ka badan boqol labaatan iyo shan ruux oo ay xasuuqeen maleeshiyaadka liubolis loo sameeyey aaswadareed kuwaasoo maleeshiyaadka ay ku xasuuqeen deegaanka dacwaley oo ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda xabashida itoobiya waxaana muuqaal xilligaasi lasoo dhigay baraha bulshada lagu arkayey iyadoo inta godad waaweyn la qoday oo halkii godba lagu aasayey toban meed maadaama la awoodi waayey in mid mid loo aaso maleeshiyaadka liubolis ayaa ah ciidan u carbisan dowladda xabashida itoobiya kuwaasoo marar badan tacadiyaad kala duwan kula kaca bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka soomaali galbeed ay gumaysato dowladda itoobiya